dagaalka runtii waxaa ka qayb qaatay dumarkii muslimaadka caaisha bintu abi bakar waxaa ka mid ahayd ummu sulaym maalintaasi xijaabkoodii bay adkaysteen waxyaalihii ay qabanayeenna waxaa ka mid ahayd in ciidanka ay dhaawac tiraan islamarkaasi ay aada iyo aada u waraabiyaan oo dagaal baa socdaee kolba biyaha ay keenaan markay intaa waraabiyaan haddana ay noqdaan walidaalik waxa weeye waxaan arkayay buu yidhi isagoo runtii saxaabigaasi ka warramaya caaisha bintu abibakar iyo ummu sulaym oo kolba intay biyaha qayb waraabiyaan haddana cararaya haddana waraabinaya haddana cararaya waxaa ka mid ahaa dumarkii wakhtigaa ka qayb galay ee waraabinta iyo dhaawaca ilaalintiisa iyo dhaawactirinta aada uga shaqaynayay ummu ayman walidaalika waxaa la yidhaahdaa ninka loo yaqaano xibbaan ayaa markuu ka yaabay ummu ayman shaqadeeda ayaa waran buu ku soo galay walidaalika waxa wey warankiiba waxooga gaadhsiiya markaasay dhacday markaasoo aada iyo aada ugu qoslay ninkaasi xibbaan loo odhan jiray oo ka mida mushrikiinta dabeetna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sacad ku yidhi war u jawaab ninkaasi markaasaa casacabna uu waran ka horgeeyey ninkaasi waxaa la yidhaha intuu dhaawacay ayuu dib u dhacay markaasay cawradiisii faydantay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi istaqaada lahaa sacad ummu ayman waxaa u aaray buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad ajaaba allahu dacwatahu ilaahay ha aqbala dacwadiisa walidaalika waxaa la yidhaahdaa sacad binu waqaas kaana mustajaaba dacwa maadaamuu rasuulku u duceeyey wuxuu ka mid ahaa dadkii ducadooda la aqbali jiray maalin baa nin baa cali bin abi aalib buu yihi war ka daa caliha waxbaha ka sheegine markaasuu sii dayn waayey oo soo hadalkii sii waday halkiibuu ku habaaray baa laydha marka halkiibuu ku indhabeelalik oo laga kaxeeyey imisaanu lahayn war cali bn abi daalib daa buu yidhi sacad bin waqaas walidaalika waxa weye kaana mustajaaba dacwa maalintaa laga bilaabo ilaahu dacwadiisa la aqbalaa buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi oo ummu ayman oo ahayd dumarkii dhifta ahaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam tabantaabiyey ka mid ahayd waxaa runtii xusub midan cali bin abi aalib radia allaahu canhu ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo aada u ooman buu biyo u keenay dabeete rasuulku calayhi salaatu wasalaam baa arkay biyihii in ay yihiin biyo dhooqo badan leh walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam wejigii ayaa uu ku maydhay isagoo dhiigga iskaga maydhaya laakiin biyihii muu cabbin saxaabiga loo yaqaano sahal binu xaniif ayaa mar uu ka warramaya wuxuu yidhi haddii lay weydiiyo rasuulka yaa u maydhayey ama biyo ugu shubayey waan garanayaa buu yidhi walidaalika waa sida uu sheegay saxiixuulbukhaari faadima ayaa biyaha ugu shubaysay cali bin abi aalibna cali baa ugu shubayey faadima bintu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalamna way u masaxaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaa markii dambe dhiiggu markuu istaagi waayey rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa harqad yar ayaa ay gubtay markii uu dambas noqday ayaa ay ku nabtay nabarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasaa dhiiggu uu istaagay markii dambaskii ay ku nabtay laakiin intii hore ee biyaha ay kaga maydhayeen isma uu taagin dhiigga rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiga loo yaqaano maxamed binu maslama oo ficlan xagga dambe noogu imi doonaaye waa saxaabigii hanti dhowraha guud u ahaan jiray khilaafadii cumar binu khataab radi allaahu canhu maxamed binu maslama ayaa rasuulka biyo nadiifa markii hore cali bin abi taalib biyo u keenay biyahaasi rasuulku muu cabbin ee wuu ku fooldhaqday biyo nadiifa ayuu u keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete biyihiibuu rasuulku cabbay wadacaa lahu bikhayrin saxaabigaana nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu duceeyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii duhur ayaa fadhi uu ku tukiyey saxaabada sababtii markii uu istaag yidhi ee uu istaagi kari waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam ayaa uu fadhi ku tujiyey saxaabada walidaalik rasuulku saddexiyo lixdan jir buu ku dhintay iyo dhowr bilood sida culimmada badankoodu ay qabaan ragna waa ugu xoog badnaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida cumar binu khadaab uu sheegay oo runtii quwo iyo awood ilaahay u dhaliyey laakiin dhibtii ku dhacday iyo dhiigbixii ku dhacay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu rasuulku awoodi waayey inuu kor isagoo taagan saxaabada u tukiyo abaa sufyaan binu xarb ayaa runtii maalinta aada u hadlay isagoo dee cartamaya afiikum muxamed maydinku jiraa buu yihi muxamed markaa ibnu qamia waa kii yidhi waan dilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam afiikum ibnu abi quxaafa maydinku jiraa buu yidhi abubakr bin abi quxaafa afiikum cumar binu khaaab maydinku jiraa cumar binu khaaab radia allaahu canhu markaa hogaankii sare rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo labadii saxaabiye mustashaariintiisa labadii wasiire ugu adadkaa ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayuu xusay wa ficlan waxaa is adkaysan kari waayey cumar bnu khadaab radia allaahu canhu yaa cadwa allaahi ina aladiina dakartahum axyaa cadowgii ilaahayow kuwa aad sheegtay way wada nool yihiin buu yidhi cumar bnu khadaab radia allaahu canhu waxaana dhici doonta inaad kala kulanto wax adiga yacni aanad ka raalli noqon macnaheedu waxa weye mar kalead arki doontaa buu yidhi cumar bin khadaab marka waxaa hadlay qad kaana fiikum muthla lam aamur biha walam tasu'ni marka wuu u sii sheegaya muslimiinta raggii idinka dhintay qaar baa la jarjaray maan farin buu yidhi oo taladayda may ahayn isla markaa imay xumaynin macnaheedu kamanaan joojin manaan amrin dadki ila waa rag iswada garanaya raggii qaar baa la jarjaray xamsu marka leeyahay oo dee runtii kusii taabaya maan farin gabadha jarjartay waa gabadhiisii hinda bintu cutba bintu rubeyca isagaa qaba markaasi maan farin yani umanaan diidin macnaheedu imay xumaynoo maan odhan joojiya leanna waxaa la idhaha markii ay soo socdeen abwaa markii horey soo socdeen ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabrigii hooyadii ayay la kulmeen markaasay doontay hinda inay baabiiso isaga ka joojiyey markaasi abasufyaan bin xarb wuxuu yidhi haddaynu bilowno in qubuurta lasoo faqo waxaa dhici doonto waa ehelkeenoo arrinkaa intaa kasii fogaan doona walidaalika markaa wuu ka joojiyey qabrigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii in maalintaa lasoo faqo laakiin tan waa kan lemaan farin kamanaan joojin buu yidhi dabeete wuxuu yidhi aclaa hubal yacnii hubal ha sarreeye buu yidhi markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi waar maa u jawaabtaan quluu allaahu aclaa wa ajal ilaahay baa sarreeye oo weyn ku dhaha markaasay saxaabadu yidhaahdeen allahu aclaa wa ajal lana alcuza laa walaa cuzaa lakum annagu waxaanu leenahay sanamka loo yaqaana cuza idinkuna cuse ma lihidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allahu mowlaana walaa mowlaa lakum annaga gargaarahayagu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkuna ma lihidin ilaah la caabudo oo keliya oo dadka u gargaaro ku dhah waficlan abu sufyaan wuxuu yidhi alxarbu sijaal dagaalku waa talantaali yowman biyowm maalinba cid baale buu yidhi cumar binu khadaab ayaa dabeete la hadlay qatlaana fi ljanna dad kuma sinna buu yidhi qatlaana fi ljanna wa qatlaakum fi nnaar annaga kuwa naga dhintay jannay gelayaan idinkana kuwa idinka dhintay naar bay gelayaan oo ma ay sinaa dabeete cumar binu khadaab buu u yeedho wuxuu yidhi cumar ou ii kaalay markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi u tag ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi oo bal wuxuu sheegaya ka soo qaad ilaahay baan kugu dhaarshay buu yidhi aqatalnaa muxamadan yani waxa weye miyaanu dilnay moxamed qaala cumar allaahuma laa maye ilaahay baan ku dhaartee maydun dilin buu yidhi waanu hadalkaagana wuu maqlaya qaala anta astaqu cindii min ibnu qamia adiga ayaan kaaga rumaysi badanahay buu yidhi ninkii ciidankayga ku jiray ee seefta ugu haystay yidhi maxamed baan dilay markii muscab bin cumayr dilay buu yidhi maxamed baan dilay ibnu qamia wa ficlan waxa weeye hadalladaasi waxay aan hadalladii ugu dambeeyey ee si foolka foola ay isu weydaarsadeen saxaabada rasuulku calayhi salaatu wasalaam abaa sufyaan baa aada u qayliyey wuxuu yidhi ballankeennu sanadka dambe waa beder dabeete waxa weeye sidaas ayaa saxaabadii baa yidhi nacam waa runtaa weye ballankeennu sanadka dambe iyo beder ayaynu runtii iskugu iman doona dabeete sidii ayaa labada ciidan ay ku kala durkeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa dee rag badan ay ka istishhaadeen intaasi ay ka dhaawacmeen isaga dhaawac culisi uu soo gaadhay rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana marnaba saxaabadu ismay dhiibin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam cali bin abi aalib ayaa waxa uu ku war nimankaasi bal dhinacay u dhaqaaqaan eeg buu yidhi rasuulku ka daba tag sahankooda soo sug hadday madiine inoo weydaartaan si aynu dagaalka u bilowno iyo inay xaggii maka u dhaqaaqaan buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka saadaaliyey wuxuu idhi haddii ay fardaha dhinac u kaxeeyaan oo ay awrta yani xagga dambe ka galaanna waa baab gaari buu yidhi haddii ay isku dhex daraanna waa baab gaari adigu almuhim waxay noqotay sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegayey oo dhinacii maka ayay runtii u baxeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u dhaqaaqay inuu soo ogaado saxaabadiisii bal wixii dhaawacmay iyo wixii weli dhaawiciisu la qaadi karo si loogu gurmado maadaama ciidamadii ay kala baxeen saxaabiga loo yaqaano zayd binu haabit oo ka mid ahaa culimmadii saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi nebigaa idiray wuxuu igu yidhi soo hubso saxaabiga loo yaqaano sacad binu rabiic waa saxaabigii dagaalamay dagaalamay ee ansaarta la hadlay ee yidhi ilaahay waxaan idinkula ballamay inaa ballankii aydan oofin haddii qof idinka sii nool yahay haddii la taabto rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete saxaabigii buu gaadhay isagoo weli sii nool waxaanu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam salaan iga gaadhsiy haddaad nolol ku gaadho dabeete wuxuu yidhi war nebigu calayhi salaatu wasalaam baa kaa soo faray buuhi zayd binu saabit iska waran markaasuu yidhi waadiga ayaa arkaya wa ficlan waana markii ay kasii gurmaysay toddobaatan meelood ayaa ma garatay laga dhaawacay bal qof bini aadmiyo toddobaatan seef iyo waran iyo leeb ay kaga dhaceen jidhkiisa oo meel walba dee ma garatay dhiiggii uu socdo maxaad u malaynaysaa walidaalika waxa weeye ereyadiisii waxaa ka mid ahaa yacni waxaan urinayaa urtii jannada ayaan meel soka ka urinayaa ayaa ayay ereyadiisi ka mid ahayd oo ficlan markii hadalladaa ugu dambaysay la gaadhsiiyey salaantii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa uu ku sidaa ku istishhaaday waxaa ka mid ahaa ninka loo yaqaano usayriim camar binu haabit oo ficlan ninkaa usayriim la odhan jiray isagoo aan muslim ahayn ayaa jihaadkii markii lagu baaqay unbuu soo booday faqaala aslamtu lilaahi subxaanahu wa tacaala waan islaamay buu yidhio halkii unbuu ka soo raacay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ficlan sidiibuu u dagaalamay sidiibuu u dagaalamay ilaa uu istishhaaday markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi waa min ahli ljanna bal yacni qalbiga saalixa ee qofka mu'minka ah haddaad buurtanoo camala samayso oo subxaana allah ikhlaaskaagu uu yaraado hawshaad yacni ilaahay unbaa dembidhaafkaaga haya islaamka bal qiimihiisa ninkaas waa soo islaamay salaad buu tukan muu soomin allahuma salli calaa sayidina moxamed xaj buu tegin arkaantii yani waxa weeye arkaantii islaamka waxba kamuu fulin shay ugu yar buu qaban jihaadkaa u galay mooyaane walidaalika waxa weye istashhad wa huwa min ahli iljanna yani waxa weeye halkiiba ku istishaaday waxaanu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yidhi walidaalika marka la idhaahdo nin ka mida nin aan weligii camal qaban oo jannada galay oo saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka mid ah waa ninkaa loo yaqaano camar binu haabit waxaa ka mid ahaa subxaan allah dee dadkii lala yaabay ninkii la odhan jiray khasmaan ee hore aynuu soo sheegnay waa ninkii dadka aada u laayey ee aada u dagaalamayey ayaa ayaa isagana lala kulmay oo ficlan waxa la idhaha ninkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa la idhaha huwa min ahli innaar waa ninkii dilay saddex nin oo ka mida hogaankii quraysheed ee calanka siday oo ficlan saxaabadu way la yaabnaayeen waana ninkaas uu dhaawacmay markii dhaawacii uu arkay ayuu isdilay subxaan allah isagoo dhaawacay leanna waxa weye marka horeba dagaalka wuxuu u soo galay waa nin difaacayay unbuu ahaa runtii xamiyad ay soo qaaday qiirunbaa qaaday aan diinin ku jirin walidaalika waxa weeye sidaasi ayaa uu ku dhintay rasuulkuna wuxuu yidhi ma garatay jihaadkiisi muu saxsanayn waxaa ka mid ahaa dadka dagaalamay ninka loo yaqaano mukhayriiq oo mukhayriiq oo runtii nin yahuudiya ahaa ninkaasi wuu soo baxay reer beni thaclaba ayaa uu yahuudi reer beni thaclaba ka mid ahaa wuxuu uhi wardadii ahaw aynu maanta la dagaalgalna rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeete way ka diideen wuxuu yidhi jihaadkaasaan gelaya hantidayda aan leeyahayna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa dhexlaya isagaa maamulaya cid hantidayda ku tasarufi kartaa ma jirto ilaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam waa uu dagaalamay wuu dagaalamay markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi yahuud waxaa ugu khayr badan mukhayriiq khayru yahuudin yahuud haddii nin ugu khayr badan yahay ninkaasaa ugu khayr badan ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhaawicii saxaabada ayaa uu ururiyey markaa labalaba iyo saddex saddex sida ay runtii isu qaadanayaan ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam luxdigana sidii wakhtigaa markaa cilmiga qur-aanku ahaa walidaalika waxa weye saxaabada saxaabigu ka cilmi badan yahay ayaa ayaa loo kala horraysiinayay sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhigay waxaa ka mid ahaa camar binu xaraam iyo camar binu jamuux labada saxaabiye oo saaxiib ahaa meel buu ku wada aasay rasuulku calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxa weeye tirada in mar lagu wada tukan karo ayaa laga qaadanaya halkan waxaa kaloo laga qaadanaya allahuma salli calaa sayidina moxamed in haddii duruufi ay timaaddo dhowr qof yacni layskugu geyn karo xabaasha oo sida ay u kala iilkana loo kala dhigayo sida ay runtii u kala cilmi badan yihiin ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa waxyaalihii la yaabka lahaa ee ka dhacay ka mid ahaa saxaabigii la odhan jiray xandala oo runtii hore aynuu soo tilmaannay ayaa hore loo waayey dabeeto waxaa la helay uun isagoo biyo ay ka da'ayaan xandala meydkiisiioo biyo ka da'ayo walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu idhi almalaa'ikatu taksuluhu idinku ma arkaysaane xandala oo inagii soo sheegnay isagoo caruusa ayaa allahuma salli calaa sayidina moxamed dagaalkii lagu baaqay mabuu haleelin inuu maydhee sidii buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku soo raacay waa ku istishaaday dabeeta malaa'igtii baa u maydhay buu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi waar bal weydiiya sababta markaa gabadhiisii baa la weydiiyey waxay runtii tiri wuxuu soo baxay isagoo aan maydhan oo markii la yidhi jihaadkii deg deg buu u soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa khasiilulmalaa'ika saxaabigii malaa'igtu ay u maydhay ayaa loo bixiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam edadii oo ahayd runtii safiya ayaa doontay inay aragto xamsa bin cabdilmutalib oo ficlan subayr binu cawaam oo dee hooyadii ay ahaydba oo rasuulku yidhi ka jooji xamse oo la jarjaray oo calooshiis iyo beerkii laga soo saaray subxaana allah shakhsiyad haybad leh ayuu ah xamsa bin cabdilmutalib oo wax walba ilaahay hibo u siiyey ayaa u ahaa hadday gabay noqoto hadday dagaal noqoto hadday noqoto yacni min banaati afkaarihi tala marka la doonayo dadka talada hore u hela ayaa uu ka mid ahaa walidaalik markii dambe adugu way soo egtay safiya yacni aad bay ula yaabtay iyadoo tidhi la axtasibanna ilaahay baan ma garatay dartii ayaan ajar ugaga doori doonaa inaanan walaalkii aada ugu ooyin walidaalika nebigu calayhi salaatu wasalaam baa isu soo dultaagay oo ficlan sida ibnu mascuud uu sheegay bakaa bukaa'an shadiidan rasuulku aad buu ooyey calayhi salaatu wasalaam oo ilaa xad la yidhaahdo cod buu bixiyey oo hintii uu ooyey markuu arkay xamse wixii gaadhay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana runtii meelihii ugu adkaa ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam noloshiisa uu istaagay yani xamse sidii yani lagu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam walidaalika waxaa la yidhahdaa markii la doonayey in la aaso burdadii burdad yani waxawey berigii hore go' la isticmaali jiray ayaa uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saaray qayb baa jidhkiisii bannaanaato intii kalena geed caleemo balballaadhnaa oo markaa la isticmaali jiray buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ka saara markaa sidaasi ayaa lagu aasay xamse bin cabdilmutalib cabdiraxmaan binu coof waxa uu ka warramay muscab binu cumayr muscab oo aniga iga khayr badan buu yidhi oo ficlan waa tobankii jannada loogu bushaareeyey waa inankii aynu ka warrannay waxaa la yidhaahdaa marka uu koonaha maka ka marrabo ayaa urta ka soo baxaysa inankaasi iyo cadarka uu isticmaalo waxaa la odhan jiray magaalada dhinacaasi waxaa maraya muscab binu cumayr muscab isagana wax lagu kanfa ayaa la waay dabeete isagana in yaroo mara iyo geedihii ayaa la isu saarsaaray walidaalika isagana sidaasi ayaa lagu aasay muscab bin cumayr rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiiska alimaam axmed uu wariyey duco aada u dheer ayaa uu rasuulku halkaa ka jeediyey isagoo runtii ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u ammaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahayoo waxaad adigu qabato cidima fidiso waxaad fidisana adigu yani cidima qabato cidda aada ma garatay adigu hallaynaysana allow cidimo hanuuniso ciddaad hanuuninaysana cidimo hallayso waxaad bixinayso cid joojisaa ilaahayow ma jirto waxaad joojinaysana cid bixin kartaa ma jirto waxaad ilaahow soo dhowayso cid fogayn kartaa ma jirto waxaad fogaysana cid ilaahow soo dhowayn kartaa ma jirto ilaahayoo waxaad noo fidisaa barakadaada iyo raxmadaada iyo deeqdaada iyo risiqaaga ilaahow noo fidi ilaaha waxaanu ku weydiisanaynaa nicmada daa'imka ah ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam nicmadaasi oo cid ishortaagi karta iyo cid xeeladayn karta midna aanay jirin oo suurin karta ilaahayoo waxaanu ku weydiisanaynaa dhibaata marka ay dhacdo gargaar baanu ku weydiisanaynaa amni baanu ku weydiisanaynaa marka uu baqad dhaco ilaah waxaanu kaaga soo noqonnay shar wixii aanu samaynay ee adugu aada ma garatay nagu abuurtay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahow iimaankanna jeclaysii oo ku qurxi qalbiyadayada gaalnimadana necbaysii iyo ma garatay fisqiga iyo cisyaanka qalbigayaga ilaah waxaanu ku weydiisanaynaa inaad gaalada la dagaalanto kuwa adiga ku beeniyey ee rusushaada beeniyey ee dariiqaaga awdaya ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam cadaabkaaga iyo dhibtaadana ilaahow kuwaasi dhakadooda saar allaahuma qaatil ilkafara aladiina uutuu lkitaaba ilaaha alxaq waxa weeye ilaahayow gaalada la dagaalan walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhinacna wuu iska dhiibay dhinacna dee dhibtiibuu dul taagan yahayo in ilaahay uu guul siiyo oo uu isbarbar taago ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu aada u baryay rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa kadib waxa uu baxay madiino uu dhaqaaqay madiine markii uu dhaqaaqay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la kulantay gabadha loo yaqaano xamnata bintu jaxsh marka xamna cabdilaahi binu jaxsh oo walaalkeeda dagaalkaa lagu dilay oo ayuu ku istishaabi xamse binu cabdilmudalib waa abtigeed oo waxawey dagaalkiibu ku istishaabi ninkeedii oo ahaa muscab binu cumayr wuxuu ku istishaaday dagaalkii walidaalik kolba qof baa lasoo qaadaa way oydaa markii muscab lasoo qaaday ayay runtii aada u oyday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ina zawja almar'ati minha la bimakaan ninku gabadhiisa meel buu kaga yaallaa buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka mid ahayd gabadh min bani diinaara oo iyadana ninkeedii iyo walaalkeed iyo aabbaheed ayaa dagaalkaasi iyada jaaday ee arrinkeedu wuxuu noqday maa facala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam waa rasuulkii muxuu sameeyey rasuulkii inuu iga warramo bay tiri qaaluu khayran yaa umma fulaan aabbaheed iyo ninkeed iyo walaalkeed ayaa ku istishaaday markaasay tiri waar itusa rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la tusay oo loo tilmaamo layidhi waa kaa rasuulka waa caafimaad qaba waa socdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kullu musiibatin bacdaka jalalun yaa rasuulallah adiga dabada masiibo kasta oo dhacdaa waa shay fudud yacni wax allaaliyo wixiina soo gaadhay kol haddaad adigu ka nooshahay ayaa ay tidhi gabadhaasina sacad binu mucaad hooyadii markaa sacad binu mucaad waa saddexdii labadii nin ee aws iyo khasraj u kala telin jiray mid ka mid a oo isagu rasuulka calayhi salaatu wasalaam hogaaminaya shaygii uu markaa fuushanaa oo faraskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo hor socda ayaa yidhi yaa rasuulallah waa tan hooyaday markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aad buu u soo dhoweeyey waxaanu ku yidhi waxaanu kaaga tacsiyadaynaynaa inankaagii camar binu yani waxawey binu mucaad binu sacad ee runtii dhintay waxay tidhi yaa rasuul allah kol haddaad adigu maanta aada nabad gashan tahay amaa idaa ra'aytuka saaliman kol haddaan ku arkay adiga oo maanta caafimaad qaba nebi allow wixii kaleba waa yaryahay bay ku tiri rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka rasuulku xadiis buu u tilmaamay uu leeyahay abshirii wabashirii ahlahum adiguna ku bashaarayso saxaabada kalena ugu bashaarey buu yidhi anna qatlaahum taraafaquu fi ljannati jamiica waxa weeye saxaabadaa istishhaaday inay iyaguna waqad shafacuu ahlahum jamiican horta jannadii bay ku heshiiyeenoo sidaasay jannada ku gelayaan ehelkoodiina inay u shafeeco qaadayaan u sheeg dadka ayuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalin sabtiya oo bishu ay toddoba tahay sanadkii saddexaad ee runtii hijriyada ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam gaadhay madiina walidaalika waxa weeye seeftiisii ayay u dhiibeen faatima bintu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markaasaa rasuulku uu yidhi maydh wax badan bay tartay buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib markaasuu u dhiibay uu yidhi wax badan bay tartay ii maydh markaasaa rasuulku yidhi waxaa kaloo la yaab lahaa buu yidhi sahal binu xaniif saxaabiga loo yaqaano iyo abu dujaana ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka runtii tilmaama intee ka istishaaday saxaabadda inteese ka dhimatay gaalada saxaabada toddobaatan saxaabi ayaa ku istishaaday dagaalka uxud badankooduna runtii waxayan ansaarta shan iyo lixdan baa ansaar ahaa afar keliya muhaajiriinta ka mid ahaa saxaabadaa runtii istishaaday koob iyo afartan khasraj bay ahaayeen afariyo labaatanna waxay ahaayeen aws nin ka mida yahuudda ayaa ku jiray oo isaguna istishaaday walidaalika toddobaatanku sidaasay ahay marka reeshiyada runtii saxaabadu sidaasay kala ahayn boqolkiiba sagaashan waxay ahayn ansaarta rasuulka calayhi salaatu wasalaam boqolkiiba tobanna muhaajiriintay ahaayeen marka ansaarta ayaa badnayd saxaabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood waxa ay leeyihiin gaalada waxaa ka dhintay lix iyo soddon qaarna waxa ay leeyihiin runtii labiyo labaatan laakiin riwaayadda odhanaysa lix iyo soddon ayaa magaratay loo badinaya oo ficlan saxaabada qof keliya lama qaban dagaalkii badane saxaabadu ay guulaysteen qofka muslimkii ama waa inuu shahaado helo ixda alxusneeyeen ama waa inuu shahaado helo ama waa inuu nabad galo yacni way adagtay nin muslima oo soo taagan in layska qabto uun saxaabadii rasuulka ridwaanullaahi caleyh marka iyagoo la dhabarjibiyey oo dhibtaad ogtay ay ku dhacday qof saxaabadii ka midoo isdhiibay muu jirin halka iyaga quraysh sidii aynu ka soo warrannay toddobaatan baa laga qabtay oo weliba dee raggii magacyada lahaay oo dhana walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii uu tagay magaaladii madiina maadaama nimankii aanay aada u fogaanin waxa uu faray in magaalada la ilaaliyo ciidamadii oo dee ragga aad ogtay intaasoo dhaawici ku dhacay oo qaarkood gacmuhu go-an yihin oo magaratay dalxa binu cubaydallaahi oo kale uu ka mid yahay oo gacantii qombabtayba iyo dhaawacyada gaadhay haddana waxay galeen baa la yidhaahdaa subxaana allah wadooyinka magaalada iyo meelaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku tukanayo intaasoo dhan bay ilaaladeedii sameeyey insha allah intaasaynu ku dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat